Waa mahadsantahay Sacdiya. Waxaan ka mid ahay dadka sida joogtada ah u isticmaala mooska. Een, Waxyaabahan ku doortayna waxaa ka mid ah marka laga soo tago faa'iidada badan ee moosku leeyahay dhanka caafimaad ahaan jirka uu leeyahay marka laga soo tago. Waxaa ka mid ah oo aan ku doortay in uu yahay moosku cunto fudud. Aniga waxaan u isticmaalaa marka aan sameynayo jimicsi wax la xiriira sida dabaasha oo kaleeto. Maadaama aan ahay qof oo dabaalyahan ah. Inta aadan jimicsi sameynin ka hor waxaad ka heleysaa mooska awood ama tamar aad ka heleysaa oo ka ka degdeg badan midda cuntada laga helo oo si fudud jirka u galeyso. Taasoo kuu suuragelinaysa marka inaad hesho tamar aad aad aad jimicsiga ku sameyso sida dabaasha oo kaleeto. Markii banooni aan ciyaara oo kale ama socod qofkii rabo inuu socdo kale markaan socdo lugeynayo kaleeto si aan u jimicsado. Intaas marka ka horna waa isticmaalaa si aan tamar u helo. Markii aan aan tamar u baahdo oo aan ku soo daalo jimicsigana waan isticmaalaa. Cuntadaas fudud oo wuxuu ka mid yahay weliba aan ku sii doortay nadaafadda. Tusaale ahaan xigta haddaad tagtid oo aad u baahato wax fudud wax ugu nadiifsan oo aad heli karto waa mooskaas. Waxaa laga yaabaa waxyaabaha kaleeto inay ay dhanka nadaafadda oo kaleeto dhaliil ka imaan karto. Laakiin mooska waa wax mar walba nadiif ah. Qodobka labaad waxaa waaye aniga aan u isticmaalo waa marka cuntada aan cuno kadib. Aniga kuma jiro dadka cuntada ku cuna ma jecli. Laakiin waxaan jeclahay markaan cuntada cuno ka bacdi oon xoogaa joogo inaan cuno. Sababtoo ah faa'iidooyinka caafimaadka uu leeyahay ee dhakhaatiirtu ay ku sheegeen waxaa ka mid ah inuu caawinayo dheefshiidka iyo waxyaabaha la xiriira oo aad u caawinayo. Marka waxyaabahas oo dhan aan ku doortay. Haddii aan waayo marka saameynta ugu yeelan karo waxaa ka mid ah in aan aan faa'iidadaas oo dhan meesha ay ka baxayso oo qofkii haddii uu reero isboorti yahay ama jimicsi sameynayo haddii uusan tamar helin waa dareemi kartaa awoodii iyo dhiirranaantii meesha way ka way ka maqnaani. Midaas kale midda kaleeto waxyaabaha saameynta ugu yeelana waxaa ka mid ah mooska waa wax aan jeclahay cunto ahaan oo dhadhankiisa iyo wixiisa aan ka helo. Marka haddii aan waayo waa cunto aad jeceshahay oo kaa maqan saameynta ay kugu yeelan lahayd ayay ugu yeelanaysaa.
Anigu waan ka mid ahay dadka isticmaala muuska. Waayo afar iyo labaatanka saacba waxa ugu yar oo aan isticmaalo waa laba jeer ama waa hal mar baan isticmaalnaa. Dee waana dareemi kadhahay dee moosku wuxuu ka qeyb qaataa awoodda qofku ka qeyb qaataa. Ummada Soomaaliyeedna kolley waxyaalaha ugu badan oo ay aad u isticmaalaan waa waxaa ka mid ah muuska weeye. Haddii yacni mooskii uu hawada uu ka baxo waxaa dhici kara intaan ka soo sheekeynay qofka awooddiisa qof ahaaneed oo yaraata. Dhiiggiisa, dhiig karka oo kale, awoodda maskaxda, caloosha gaaska inuu aad ugu bato kale oo hadda waanu aragnay markaa qado cunayno. Hadduusan moos la socon dee ma isticmaalo. Markee yacni dhadhan fiican yeelan maayo oo wuxuu ka qeyb qaadanayaa xagga cuntada iyo mateedkiina qofkii uu ka qeyb qaadanaya. Dee intuu mooska uu cunayo cuntadiina wuu cuni karaa. Intaas ayaan ku soo koobaya.
Walaal Sacdiya raadiyo himilow waan idin salaamay. Waxaan is leeyahay qof kasta oo Soomaali ah waa uu isticmaalaa ama si dadban ha u isticmaalo ama si joogto ah oo caadi ah ama uu cuno ku quuto ama uu caadi u cuno ama uu quuto ha u isticmaalo amase si sharaab ahaan ah ha u isticmaalo. Aniga intaba waan u isticmaalaa. Haddii ay tahay marka haddii aad weydo maxaa dhacaya? Horta badar muus la'aan la cuni karo inuu jiro u maleyn maayo marka laga soo tago cunooyinka fudud. Bariiska iyo baastada iyo waxa markaasi bulshada ay isticmaasho ama ku qadaysa ama ku quraacato ama ku cashaysa intaba waa loo isticmaalaa muuska marka laga soo tago cunooyinka fudud. Marka cuno bilaa muus ah sida loo cuno ma garan karo. Waayo ayadaa dhadhan iyo macno gaar ah u sameysa. Waa cunto yar oo fudud oo energy laga helo macaaneysa markaasi gisiinka ama anfaaciga ama dhuuniga waa iidaaney u tahana oran karaa oo waxay qurxinaysaa oo qoyaan iyo dhacaan u yeelaysaa. sheyga markaasi aad aada ku cunayso ama goosuhu ay ku roogayaan marka waxaan isleeyahay un iyadoo la cunayo un baan kusoo baraarugnay markaan aqoonta maadiga iyo tadiiniga aanu baranay unbaa faa-iidadiisa iyo aqoontiisii aanu dhaxalnay mooye dhaqan ahaan ayuu markii hore inoo soo gaaray oo aqoon ahaan inooma soo gaarin waad ogeedoo mooska talyaaniga ayaa soomaalida ka bursan jiray oo beerihii ay ku lahaayeen koonfurta soomaaliya marka waa dhaqan aan isbarnay iyo caado in muus la-aan aan badar la cunin marka waa maasantihiin